ciidamada xooga dalka soomaaliyeed baryahanba waxay ku jireen safaynta cadowga nimanka shabaabka la yidhaahdo oo anaga ugus aan u naqaano oo dalka intiisa badan ka hawlgala tirooyin yar yar oo aan awood saasa lahayna uga hawlgala marka hawlgalka awdheegle wuxuu ahaa hawlgalka ugu muhiimsan ee baryahan la qaado ayuu ahaa inkastoo ay jiraan hawlgallo badan oo kaasi la hadle oo ka socda dalka ilaa hadda hawlgalkaas waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutubiyad gaar ah oo loo tababaray waa commandoka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo baryahan maaragtay dhinaca xagga hawlgallada aada ugu fircoon ciidanku halkaa waxay u dirsadeen markii hore shahan waana ku duleen ciidanku halkaa ciidan lug ah oo andoosa ayaa galay markaasna cadowga way ku ogaayeen wayna sahansadeen markii hore isla markaana waxay halkaa ku dileen labayo toban shabaabka ka mid ah iyo amiirkoodii markaa ayayna ku ruux baxeen isla markiina ciidanku sidiisii ayuu kusoo noqday asagoon waxba dhawac iyo dhimasho laga gaarin ciidanku awooddaas ayay u leeyihiin in ay fuliyaan howlgallada noocaas oo kale ah ilaa haddana way soconayaan haddii alla idin waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in lasoo qabtay oo gacanta lagu dhigay mid ka mid a saraakiisha sare ee ururka al-shabaab faahfaahin baad naga siin kartaa howlgalka waxaa la qaaday habeen saddex oo habeenkiia la qaaday ma ahayn wakti la qaban karo dadna lasoo qaadi karo ma ahayn shabaabkana nagama dhexayso dad nool nagama dhexeeyaan iyo in nolol lagu soo qabto howlgal siaas u dhacay oo wakti wakti habeennimo saqda dhexe la galay ayuu ahaa halkaas wixii ku dhintana waa lasoo tirakoobay meeshooda ayaana looga soo tegay waana la aqoonsaday saas ayaa howlgalku ku dhacay ma ahan howlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday wakti hameen ah oo mugdiga ah weeye ciidankuna meelahaasoo kale kama soo qaadaan dhaawac ma jira marka sarkaal ka tirsan al-shabaab oo la dilay may ma jiro waa ku jiraa nin amiir ah ayaa ku jira oo ragga ugu waaweyn ka mid ah laakiin wax la qabtay ilaa hadda ma jiraan sidooda kale ayay shabaabka usoo galaan oo waa lasoo qabtaa mar walba waa lasoo qabtaa niman madaxana waa lasoo qabtaa kuwa caadiyana waa lasoo qabtaa qaarna waa isi soo dhiibaan marka saas ayay ku socdaan haddeer dad ilaa haddana dad fara badan ayaa issoo dhiibay oo laga hayaa ilaa hadda shabaabkuna ilaa hadda maaragtay awood saasa oo ay wax ku fuliyaan male aada iyo aad ayay daciif u yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa ka awood badan ma jirtaa cid ciidanka soomaaliyeed ka caawisay howlgalkan
waa jirtaa ciidanka waa naga caawiyaa waa jiraan dad dad khubara ayaa nala jooga oo noo tababara ciidanka noo tababara laakiin ayagu howlgalka kama qayb galaan waxaa fuliyaa waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo keli ah dalka dhanna tababarayaal waa joogaan adduunka dhanna sidaas waa maaragtay waa dadka waa laisku tababaraa dadka maadaama howlgalka intaas leeg aad qaadeen oo ay ciidanka soomaaliyeed qaadeen tallaabadani maxay uga dhigan tahay ciidanka soomaaliyeed tallaabada ciidanka xoogga dalka waxay uga dhigantay tallaabo muhiim ayaa annaga noo tahay waxaa ka cad ka cad meeshaas in ciidanku awood u leeyahay meel walba inuu ku duulo asagoo maarata isku kalsoo keligiisna daalqada meesha rabaan cadow ugu tegi kara marka annaga amniyad gaar ayay noo leedahay waxaa maarata ummadda soomaaliyeed ugu bogaadinaynaa in ay leeyihiin ciidan noocaas oo kale oo keligiis samtami kara marka intaas waxaa weeye maaragtay horumar aan gaarnay weeye hadda waa tahay inta badan waxaa lagu celceliyaa in ciidamada soomaaliyeed ay u baahan yihiin tababar dheeraadah iyo dib u dhis maxay kula tahay waxa ugu weyn ee hortaagan ciidanka soomaaliyeed in tababar ku filan ay helaan wax hortaagan ma jiraan ciidanku hadda tababarkooda waa socdaa dalalka dalalka sheegeen waa lagu soo tababaraa dalka gudihiisana waa lagu tababaraa marka wax hortaagan hortaagan ma jiraan programka ciidanka iyo tababarkiisa iyo wixiisoo dhan waa socdaan ciidanka si caadi ayay u socdaa dalalsha sheega gacan baa nala ka siiyey annaguna tababaryaal ciidanka xoogga dalka soo ka tirsan kuwo cusub oo lasoo tababarana waa leenahay tababaradana dugsiyada intooda badan way ka socdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna wuxuu ka siman yahay dugsiyana waa leeyahay ilaa hadda waxna waa lagu tababaraa horumarkiisuna aad iyo aad ayuu u socdaa